natiijadaasi siday u dhacday bal horta doorashada wax yar iga sheeg bismi illaahi araxmaan araxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah doorasho baarlamaan ayay hortaba ay ahayd doorashadaasina yani hab cusub oonan awal jiri jirin oo annagu uuni aan aan qarirnay ayay u dhacaysa oo ah in natiijada dadka yani kutladaha meesha yani soo dhigtay boqolkiiba toban wixii ka badan helay in ay yani proportionally siday u kala badan yihiin ay kuraasta u helaan waa dariiqadaa cusub iyaan iya ayay u dhacday kabacdina yani de sidii qaanuunku ahaa ayaa ayay u dhaceen labiiyo afartan observers oo yani goobjoogayaal ah oo adduunka ka yimidena way ka qayb galeen tiradiina waa la sheegay ragga kutlada mucaaridkaa labadii kutladood ee la gashay tani madaxtooyada mid baa dacwad ka keentay dacwadiina waxa ay gaadhsiiyeen majliska dastuuriga intaa marka aan sheego waxaa kolkaa ka dambeeyey dad iyaga ka mida inay yidhaahdaan waa lana dhacay waa lanagaga shubtay waa lana yani dee dacwadoodiina way geysteen baa la maxaa la yidhaha majliska dastuuriga ah laakiin waxay u weecdeen waxyaalo kale oo ka baxsan qaanuunka nabadgelyada wadanka yani waxyeelaya kuwa dhiig baan daadinaynaa yidhaahda kuwa masaajid intay galaan magaranaysaa ay laba masjid oo ay magaalada kuleeyihiin dadkaasi dadkii muslimiinta ahaa inta ay odhan lahaayeen waddankeenu nabad buu yahay annagu siyaasiyiin baan noqonay siyaasiyiin haddaan noqonayna dee yani diinta iyo siyaasadda anagu iskuma darayna e halkaasaan u baxnay na ogaada maahine soo baxa oo waddanka guba magaranaysaa ay dhibaatooyin geysta yani dadkii soodka siiyeyna yani intooda badani waxay leeyihiin war annaga waxaadna weydiisateen doorashada inaan idin taabacno waan ku ridnay laakiin waxaa wixii ka dambeeya walaalahayow idinka iyo iyo iyo iyo dawladdu yani wada xisaabtama oo annaga naga daaya hantaaqdan badan inay ku yidhaahdeen waa garanaya kolliiba sade in yar bay heleen oo magaalada sidaa u meermeereysa oo labaatan qof soddon qof kolba dee yani shaqab shaqab iyo fitnad iyo magaranaysa ay xasilaad darro inay abuuraan uun u kacay magaran kolkaa dee dawladdu way ka hortagtay wixii yani dembigaa lagu helana waa la qabtay waana la gaadhsiin doonaa maxkamadda waaya imisaa la qabtay madaxweyne anigu waxaan ogahay horta saddexde saddex nin oo waxaan oo dhan keesay oona ayagu laftoodu mid mooyaane aanan ahaynba yani murashaxiin aanan ahayn saddexda xisbi ee kutladan samaysay ee liistigan samaysayna madaxdooda aanan ku jirin iyo nin magaranaysaa ee kale oo isaguna mucaarad ahaayo xaggaa ka yimid yurub yaa arrinkaasi yani aad aad aada u shiday waxaa dee ay iyagu waxay sheegayaan in in sidoo kale la xiray dumar fara badan oo ilaa sodomeeye ka badan iyo dad kaloo banaanbaxay dadka oo dhani dadka oo dhani yani inta la hayo ee dee berri berri toolaba la geynayo maxkamadda afartan ma dhaafayaan sida la ii sheegay wa garta intaa dee yani oo wax dee n n dhibaatooyin ay geysteen iyo dee dadkii dawladdii warjoogsada war siyaasiyiinta shaqadooda u daayo idinku yani ka fadhiista magaalada kolka la kari waayo dee waa inaan laga qabto oo mujtamacii weynaa ee nabadda doonayay ee magaranaysa xasiloonida doonayay ee shaqa lahaa ee ee gawaadhidiisa aanan laga jejabinayo waa inaan la dhowraa oo dawladdu shaqadeed waxay tahay in ay nabad sugidda nabadda inay sugto wey waaya waaya xubnaha mucaaradka qaarkoodan waraysanay waxay noo sheegeen doorashada xataa maalintay dhacaysay in askartu ay dhowr jeer codaysay waxay sheegeen in wakiiladooda loo diiday inay goobjoog ka noqdaan goobtii codka lagu bixinayay labiiyo afartan nin oo observer international ah oo duwali ah oo oo community internationalka oo dhan ka socday way goob way waxay u ahaayeen goobjoog way wada mareen waxallo waxaa goobo laga codaynayo oo dhan qaarkood way fadhiyeen mina subxi ila maan habeenkii laakiinse dee haddii yani waxaan anagu uga baranay mucaaradka ayaa jira africa oo dhanna inteeda badan ay ay uga baratay oo ah natiijo kasti inaan inay inay diidaan taasi waa waxaad iska ogtihiin inaguna ya halkanse haddii ay waxa ay sheegayaan ay jiraan dee dacwada meel la geysto ayaa jira laakiin dadweynaha intoo lagu soo noqdo carruurta iskuullada intoo loogu galo in laga soo saaro carruurtii oo ma garanaysaa ay magaalada buuq la geliyo masaajida dhexdeeda intoo dadkii laga xarido laga soo saaro dad aanan waxaan shuqul ku lahayn oo la damco in yacni waxa ay doonayaan ay xoog ku mariyaan dad wixii qaybtooda ee deputeeye u soo baxayna way garanayaan inay toban kursi ka heleen meesha way garanayaan laakiin dadkii waxay u tusayaan in aanay waxba helin in ma garanaysaa ay yani la boobay dadku yani haddii yani ay leeyihiin dacwad leeyihiin dariiq baa jira de oo sharci ah oo xeer ku dhigayo oo dee magaranaysaa ee lagu dacwoodaa jira maaha in in dadka la laayo in magaranaysaa propertieska la jejebiyo in dadkaasi dad siyaasiyiin isku sheegi kara maaha wa waa gartay arrinta kale la isweydiinayo markay timaado doorashada waxa weeyaan xisbigii isbahaysiga talada hayay u m p waxay heleen boqolkiiba afartan iyo sagaal u s n waxay heshay boqolkiiba afartan iyo toddoba marka labadii codkii guud ee dadweynuhu wuu isku dhow yahay marka inay kuraas badan helaan sow ma ahayn marka la fiiriyo cadaaladda anaa kuu sheegay taana taana sharcigu heedhe qolka aan samaynaynayba dhowr dhowr senaariyo baa jira oo lagu kala lagu kala saaro kolka proportionel ay taha haddii saddex la yahay waa inaan la helo boqolkiiba koob iyo konton cidda heshaayey boqolkiiba siddeetan bay kuraasta leedahay way qorantahe waa xeer wey haddii saddex la yahay waxa haddii aad cod dheer tahay cod qudhahatay haddaad dheer tahay waxaad helaysaa boqolkiiba siddeetan way arkayeen way akristeen way ku galeen iminka inay dib u xanaqaan miyay tahay de walalka
waa gartay waxaad ii sheegtaa marka hadda haddii iyagu hadda ay leeyihiin doorashadii waxba kama jiro oo waa lagu shubtay xalku muxuu yahay de xalku wuxuu yahay qaanun waddanku hadduu xeer leeyahay hadduu dastuur leeyahay haddii uu yani waxalla wixii muasasaad dalku leeyahay ay jirtana eedhe dadka shacbiga waxa kala saaraya xeer weeya haddii kale waa la isku dhaxi waa la dhimanaya ayagu haddii ay xeerka iyo dalka iyo dastuurkiisa ay ogol yihiinna dee way sugayaan yani majliska dastuurigii waxa uu ku gooyo oo kolka uu alaabtiisa hagaagu eegto haddii iyagu imika ay ka hororsanayaan oo imika doonayaan feta compli iyo iyo ma garanaysaa ay civil war iyo iyo iyo shaqab ay doonayaan iyo iyo fitnad dee xoog baan wax ku doonaynaa mahine xeer baan wax ku doonaynaa meesha way ka saareenba marka seed u aragtaa markii ugu horreysay taariikhda jabuuti xubno mucaarada inay baarlamaanka soo fadhiistaan hadda toban kursi baad sheegtay anaa doonay sidaa walaal aniga ayaa doonay aniga ayaa ku qasbay xukuumaddu inay inay iyo iyo baarlamankaba inay xeerkaa bedelaan oo si ay soo usoo galaan ilan kolka aad mucaarad tahay maxaad mucaarad ku tahay waxaad mucaarad ku tahay waxa weeyaan hawsha xukuumaddu ay hayso iyaad mucaarad ku tahay oo waxaad haysataa barnaamij kale oo ka fiican oo ka duwan ayaan haystaa baad leedahay halkeedee aad ku hirgelin halkee lagu ogaan waxa weeyaan in aad baarlamankii gudaha u gasho maanta hadda ay toban heleen berri konton way heli karaan oo dee anigu waxaan doonayay in ay yani mucaaradku uu si dastuuri ah uu uga qayb galo nolosha siyaasadeed ee wadanka ma maaha dariiq iyo ma garanaysaa dad masaakiino oo kulmadhan loo jiido maaha waa gartay marka waxaa kaloo jira dadka mucaaradka xubno ka mida qaarkood waxay sheegeen in hadal adiga aad idaacadda jabuuti ka jeedisay uu xasaasiyad ku kiciyey taageerayaashooda hadalkaas oo ahaa in mucaaradka qaarkood ay eriteria la xidhan yihiin bal arrintaa sharax waxaad uga medow hore waa waxaan waa waa wax horey u dhacay iminka anigu yani waxaan idhi sidaa waxa weeye nin baan tilmaamayy nin ayaan tilmaamayay dabadda joogay markaa oo mucaarid ahaa oo kolkii laba kun iyo sideeddii ay dhibaatadu ay raggaasina soo weerareen wixii uu yidhina waa wax qoran weeye anigu ma ma sanifayo maxkamadda anagu dawladdu maxkamadii bay geysay waa sababta keentay in barna yani xisbigii uu isagu lahaa yani lagu lagu mamnuucay ama lagu xaaraantinimeeyey sababtaa bay ahayd waxaan anigu sanifay maaha cid aan eedeynayo oo wax aan jirin aan ku eedeeyena maaha ninkaasi waa daahir axmed faarax
ha kaas wey n waana lagu waayey eedeyntaa sooma maxkamad markii may weli weeyaan weli way way way way socotaa dacwaddaasi ma dhammaan supreme courtiga iyaga ku jirta waaye marka dimuqraadiyadeynta dalka jabuuti waxaa u baahan tahay saxaafad xora waxaa u baahan tahay asxaabtii si siman inay uga wada qayb galaan tartankii tashiilaadkii dowladda ay u sinaadaan bal caqabadaha ugu waaweyn ee doorashadan aad kala kulanteen wax iga sheeg
anigu yani wadanada nala dhiga ee wadanka yani afrikada jira wixii axsaabta yani mucaaradkii ay leeyihiin xuquuqdooda haddii aan wax ka dhinay hala noo sheego oo waan waan waan waan kordhinayna un dhib ma leh wadahadal unbay dee wax ku yimaadaan saxaafadduna wax yani qaanuunka saxaafadda u dhigani qaanuun cid kastiba ay taqaano journaal officialka ku qoran internet ku jira weeyaan nin loo diidi karo in uu jariidad ama yani uu tasriix bixiyo ama inuu jariidad samaysto loo diidi karaa ma jiro wayna jiraan dad aanan xisbina lahayn waxbana lahayn oo iska caadi ah oo iska samaystay jariidad oo soo baxda toddobaadkiiba kor wax lagu qabtay iyo wax loo sheegtay midna la heli maayo kuwa ku jira yani axsaabta lahina bahalla buletaano ay soo saaraan waxay ku qoraan cid walba way taqaanaa in ay safaahad iyo cay iyo waxay doonaan ku qoraan aan qofna aanan weli maxkamad ku geynin waxaabaad qortay anigaadi cayday reerkaygaad cayday midnaba maalan laakiin haddii siyaasaddu ay qaanuunka dhaafto haddii yani xeerka kalsoonidii in lagu qabay dadku nin waliba sida uu doonayo inuu yeelo fawdad baa ku xigta wadan la-aan baa ku xigta wax kastiba xeer baa iyo xayndaabinaya xeerkaa dhexdiisas wax walba waa la ogolya muxuu ahaa casharadii ugu waaweyneed ka kororsateen doorashadan anagu dee waxaana hor joogayay waxa weeyaan rag mucaarad aho powerka gebigiisaan imika doonaynaa maahine aan tadaaw yani in ay dood siyaasadeed ka qayb galaan oo dharaartii dawada iyagu barnaamijka muxuu ahaa hanaga tagaan kuwani maahine barnaamijkan baan ku bedelaynaa oy lahaayeen oy dadka u sheegayeen la heli maayo de haddii yani dad wax garanayay uu jiro oo yani siyaasad nadiif ah oo oo daacad ah oo wadan jacayl ku jirto oo yani la damacsan yahay in la lagula doodo yani aqlabiyadda waxa wadankaa u baahan mustaqbalkaa u baahan dhismihiisaa u baahan horumarkiisaa u baahan laakiin ku waxbaan damiraya un leh de wadanka haddaan anagu ka qaban weyno annagaa dambiilayaal waa gartay qodobkan waan ka baxayaa waxaan rabay inaan hal su-aala ku weydiiyo dhammaan eedaha mucaaradka ka imanaya kaga cabanayaan doorashadii waxaad leedahay waxba kama jiraan anigu maya maya ma odhan sidaa laakiin waxaan leeyahay meelo loo sameeyey baa jira ee ha geystaan baan leeyahay yani dhibaatadii ay arkeen ama wixii lagu sameeyey ragga kale ee iminka aqlabiyaddu ayaguna dacwado badan ayay ku leeyihiin in dadkoogii qaarkood laga saaray in ma garanaysaa ay kuwii meesha guddoominaya qaarkood inay dadka iyaga ay ay ka shikiyaan inay u u codaynayaan ay yani marmarsiyooyin u keenayeen ay u diidayeen waxaasoo dhani qolada kalena saas un bay leedahay kolka meel baa jirta dee loo sameeyey halkaa hala tagaan baan leeyahay ma laga yaabaa inaad ma oran waxba kama jiraan ma oran suurtagal ma tahay madaxweyne in adigoo midnimada qaranka fiirinaya inaad dowladdaada kusoo darto mucaaradka dad dad aniga i xurmaynaya oo oo dawladda i xurmaynaya oo madaxweynihii yani inaan ahay yani ictiraafsan haddaad heshid ken waan ku daraya waa gartay marka xubnaha u s miyaysan u qalmin inay dowladda ka qayb galaan uma qalmaan ma odhan inay ayagu horta dawladdanba ay ictiraafaan wey horta waa gartay marka hadday natiijadii iyo dawladda ictiraafaan waad ka qayb gelinaysaa maamul waxba kama qabanin niyadsan cidba ma diidano hadduu qofku niyadsami yahay laakiin haddii uu niyadsami aanay jirin si wax sida loo wada shaqayn karayo anigu ma garanay way fariin aad u diri lahayd mucaaradka waxaan leeyahay waddankan waan wada leenahay waddankani waan wada leenahay wax kale uu ku noolaanaya waddankani ma jiro xasilooni nabad wadahadal maahine si kale kuma jiri doono haddii mas-uuliyadda aada qaadanaysaan inaad inagu usoo badheedhaan inaad baabiisaan waddanka dadweynuhu inuu imaqlaban doonaya ok waa gartay arrinta soomaaliyaan dhowr su-aalood kaa weydiinayaa marxaba n maxaan ku idhahdaa soomaaliya hadda rajo badan baa kasoo muuqata dowladda jabuutina gacan weyn bay ka geysatay ciidamo jabuutia ayaa soomaaliya jooga sidee kugu muuqdaan sida hadda wax u socdaan aad ba aad iyo aad baan anigu yani ula socdaa waxaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo baarlamankaba in ma garanaysaa ay garab iyo gaashaan inaan u noqonana itaalkayagu ha iska yaraadee iyaan iyaan iyaan ku tashanay dariiqa uu dee madaxweynuhu iyo iyo asxaabtiisu ee ee ilaa maanta aanan la arkin wax n dadkani ay yani n dad badan oo mar walba fitna doona oo doona inay magaranaysaa saddexdii qof ee dawladda mas-uulka ka aha ee ugu sarreeyay inay inay inay dhexgeliyaan is-afgarashawa inay dhexgeliyaan yani in in shaki in doona inkastoo jiraan haddana ilaa maanta anagu waxaan leenahay yani aad bay kalsoonina way abuurayaan hadday tahay soomaalida dhexdeeda iyo hadday tahay international community-ga oo yani maanta ilaa yani intaa bilooday meesha joogaan si sharaf iyo magaranaysa ummadda soomaaliyeedna ay cizi iyo sharaf u keenayban ayay ushaqeeyaan annaguna mustaqbalka aad baan mutafaa-iliin u nahay oon u arkaynaa inuu maanta yani yani bildaankii horumarka iyo iyo iyo deganaanshaha inuu muuqdaan noo muuqto waa gartay n hadda rajo badan marka la sheegay howlo badan baa laakiin dhulka yaalla oo dhinaca amniga iyo shaqadii ah marka maxaad dhihi lahayd dowladdu diiradda ha saarto dowladda soomaaliya sanadka soo socdoo kale de yani buniya taxtiya infrastructure-ka in xoogga la saaro in waddanka nabadeyntiisii yani n meel meelihii ay wax ku hadheen in in magaranaysaa ay lagu lagu dhaqaaqo oo in maamuladii yani dadkii la siiyo fursad ay maamulada ku samaystaan n iskaashi wanaagsan yani raggani naso maxaa united nation hadday tahay iyo dawladaha waaweyn hadday tahayba wixii ay ballanka ku qaadeen meel yani ay u samayso dawladdu dad khubaro ah oo soomaaliyeed oo magaranaysaa ay n qaban kara ama soo jiidan kara kalsooni oo barnaamijyadii n n waddankaas sidiisii loogu soo celinayay weliba yani n n wixii infrastructure ah yani dib loogu loogu dhisi lahaa soomaalida yani debadda joogta ee baayaca mushtarka ah ee shaqaysatayna in la siiyo fursadihii ay u baahnaayeen si ay iyaguna yani ay waddanka maalgelin ugu sameeyaan waa gartay imise askari baa ka jooga jabuuti soomaaliya xilligan kun kun baa ka jooga iminka meesha ugu adagna waan geynay oo ma garanaysaa ay dee askarta kale caasimadda iyo ka ugu dheeri n baydhabo iyay joogaan annagu waxaan joognaa beledweyn oo dariiqi udhexeeya inuu adag yahay ma garanaysaa ciidan kalena uuna jirin laakiin muhiimadda aan anigu u sheegay ama aan siiyey inta dee yani n madaxda amisom ay ay ay u qoran ay dee shaqada ay ay ku jiraan mooyaane kamakasokow in ay ummadda soomaaliyeed ay la ay la joogaan ay u tageen inay tusaan inay ayaga u shaqaynayaan inay nabadooda u shaqaynayaan inay xasiloonidooda u shaqaynayaan oo howlo fara badan oo ma garanaysaa ay yani magaalo magaalada beledweyn ay ka qabteenna waxaa ka marakacaya ummadda dadka halkaa degan oo maanta yani nabadii usoo noqotay oo noloshii usoo noqotay oo na shaqaysanayana oo yani aad aad aan anu magaranaysaa yani mabsuud ugaha waa gartay howlgalka amisom ee soomaaliya ka howlgalaya waxaa jira dadaallo ka socda qaramada midoobay oo laleeyahay ma amisom baa lagu sii wadaa mise u n ka lahoos keenaa maxay kula tahay adiga labada option ba way jiraan annagu waxaan jecelnahay inay amisom oo dee amisom hawsheedu waxa weeyaan nabadii bay fardiyaysaa ama enforcing peace weeyaan oo dee dadkii nabaddiida ahaa ayay la la la dagaalamaysaa haddii united nation khaliya laga dhigo waxaa noo muuqata inay noqonayso peacekeeping force peacekeeping forcena waa koofiyad madowgii aad taqaaneenoo bartankaabaan joognaa annagu yacni n n dagaal kama ma gali karno ayay odhan doonaan taasina dib un bay u dhigi doontaa laakiin in amisom mishinkeega la ballaadhiyo in yacni n n maalgelinta ama dadkaas yani nafaqaadkooga iminka kolna lix bilood socota kolna saddex bilood socota kolna go-aysa aan laga baxo oo yani united nationku ay mas-uuliyaddan qaadato oo dee labadii combination caynkaa laisku sameeyo ayay aniga igu muuqataa inay tahay sidii ugu wanaagsaneed waa gartay waxaa jirta hay-adda m s f inay ka digtay in la isku daro howlgalka bani aadminimo iyo kan siyaasadeed iyo kan military arrintaasoo qaramada midoobay laga hadal hayo ma kula tahay arrintaasi inay habboon tahay in la isku daro oo la mideeyo howlgallada dhinaca bani aadamka siyaasadda iyo militariga qolo waliba waxay leedahay muhiimadeed iyo iska leedahay in yani n siyaasadana united nationka iyo dawladda soomaaliyeed oo weliba dee hadeetoole dawladda soomaaliyeed kol haddii kulmeegaadhkii ka baxday wixii siyaasada ina iyada loo daayo wixii humanitariana yani n n dawladda oo dee kaashanaysa dadka yani wax bixinaya n nabadgelyadana dee ciidan soomaaliyeed dhismihiisa ayaa ah yani waxa u horeeya wixii magaranaysaa lanagu la lagu kabayo ama waad aragtay oo dawlado waxaa jira yani si bilateral ah inaan soomaaliya wax ula qabana ayaan doonaynaa xagga nabadgelyada iyo nabad sugidda iyo dhahda kuwaasna inaan magaranaysaa aanan lagu xidhin inaa meel yani ama urur ama ay soo dhex maraane loo ogolaado dawladda soomaaliyeed inay inay la yeelato iskaashi yani difaac ama nabadgelyo iyaan anigu arkaya